waxaa khasbaya soomaalinimada waxaa khasbaya dalka xaaladda uu ku jiro waxaa khasbaya mas-uuliyadda cid walba saaran ama ha noqdo madaxweyne dowal goboleed ama ha noqdo madaxweyne federaale mas-uuliyadana saaran ayaa yani khasbaysa shalay bay ahayd markii runtii aan lahaa dad annaga hadda aanna dooran oon cod nagu lahayn oo waxa aan samaynayno aan ku lahayn fikir oo waxa naga dhexeeyo aanu ku murmayno aan taliya cod midna ku lahayn ayaanu mustaqbalkoodii isticmaalaynaano waa future generationska waxa weeye jiilasha soo socda maalin walba dowlad baa la dhisaa afar sanay socotaa lugahay isku marataa lama kala baxo wakti saas uga dhamaada marka waxay la tahay taasi waa mas-uuliyad daro waxaa rabaa marka iyadoo wixii lagu aragti duwan yahay layska qancinayo laga wada hadlayo ayaa waxaa rabaa haddana mashiinkaasi geedigaas soconaya dowladnimo in la la la wado oo aan gaarigu joogsan baa la rabaa ya waa lexleexan karaa wadada waa lagu soo duugi karaa laakiin baabuurku waa inuu socday hastug waan hore u soconnaa runta aniga unlike other people dadkas qaarkood anigu kufikir maayo soomaaliya waxaan ujeedaa inay meel fiican u socoto waxaa ka markaati kacaya meesha a fadhidaan maanta toban sano ka hor dhisma halkaana ma ana lahayn sanadna ma ana lahayn marka si tartiib tartiib ah oo aanan dareemi karin ayaa dowladnimadan u socotaa laakiin waxaan rabnaa waktigu inaan la dheerayne lasoo gaabiyo aanuna wixii aana samayn karna samayno cadow baa nala jooga cadowgaasi waa tiro badnaayoo meelo badan buu soo marmaray wakti badan baanu noocyo kala duwan buuna dalkan usoo maray mid qabiil ah mid nooc kasta hadda kan ugu dambeeya waa shabaab marba waxaa is oran jiray shabaab wax ka xuntuba ma la arki doonaa laakiin daacish baa timid oo kasii xun mid kaloo xunna waa imaan doonaa laga yaaba laakiin kulli maxay ku noolyihiin waa sida diqsiga oo kale runtii dixiri weeye meesha xun bay ku noolyihiin kuma noolaan karaan environment wanaagsan kama dhalan karaan marka sitaa loo helo waxaan u baahanaa runtii in meel loo soo wajeesto wiilal yaryar oo cracktag army ahoo waxay haystaan aysan jirinin ayaa dalkii dhibay oo haddaan ku dhibannahay ilaa waqooyi ilaa koonfur meel walba shidadoodu ay dadkii saameysay oo nool u diiday oo horumar u diiday marka waxay ku jiraan runtii waxaa weeye waa disunitiga midnimo la-aanta iyo annagoon la imaanin ilaa hadda fakar dhab ah oo aan ku wajahno arrinta iyadaa shaqo badan bay u baahan tahay culammaday uga baahan tahay madax dhaqameedkay uga baahan tahay siyaasiyiintaay uga baahan tahay shacbiga caadiga uga baahan tahay we have to change qaabkan u fakarayno nimankaan inaanu ku difaacno dalka uga difaacno kuna dhifiidgarayno oonu oonu uga guulaysano sida aan nahay ugama guulaysan karo inaan wax ka bedelaan runtii we have to think out of the box inaan ka fakarnaa maskaxkal aan la nimaadnaan laka rabo taasaan taasaan ka oranaya waad mahadsantahay aqalkan man wax arkayay kelmad waxaa la yidhi majlisu shuukh horta arina meesha waxaa ka keentee iyo golaha odayaasha ka maqlayay abshir gabdhahana maxaa ohanaysaa mahabraha ohanaysaa waxaa rabaa you not maahedin house of lowska ingiriiska maahedin ya sanad baa tihi awoodo waxaad leedihi sharci dejin baad leedihi maaha maogtahay dad odayaaloo shiikhoo meel isugu yimidoo maslaxadda qaranka un sidii nabadoonada ka shaqeeya maaha marka waxaa islaan lahaa maacyaha dilha loogu laabto oo ada looga fakero qaabka hadda wax loo dhigayo anugu uma arko waxaan u arka muhiimadda aqalku leeya in la siiyo you are the most important institutionka dalka maanta ugu muhiimsan baati marka la eego awoodihiinana waa inay ka muuqataa shaqadiinana waa inay ka muuqataa haddii dastuurku sidii sax ahayd uusan u dhigin aqalkan waa inuu hadda u dhiga ya sababtaa waxaan ognahay dee sababtii loo dhisay baa jirta muhiimadda uu leeyahayna waan ognahay marka waxaan rabnaa idinku you represent the state waxaad dashaan waxaa la yidhaahdo dowlad goboleedkaad mateshaan si toosa u mateshaan marka macnaha waxa wey marka dowladdii baad mateshaan dowlad goboleedaad mateshaan waxaan rabaa marka taas maadaama ay jirto de annaga muhiimad gaara doonayin wada shaqayn gaaroo dhow oo kuwa kale ka dhow ayaanu raba inaanu yeelano waxaan rabnaa shaqooyinka kole dastuurka hadda waa iska wax badan baa u baahan in la taataabto oo waxaan rajeynaynaa markii si saxa loo soxo dastuurkaasi inaa awoodda aad lahayd ena saxda ahayd soo laabato ayaan rajeynaynaa idima aad ku dadaashaan sida awoodahaas dib loogu soo celin lahaa waxaa laydinka rabaa marka sanadna ma ahaan kartaa federalismna haddii idinku jiraan qaar xataa waxaa laga yaabaa hadda shaq ahaan baad u joogtaan laakiin caqiid ahaan inaad aamintaan baa la rabaa federalism ya dad waxaa jira dee shaqa idiin tahay waxna waa professional shaqa idiin tahay wana waxna waxaad aaminsantaha caqiida ahaan waxaa la rabaa hadda inaad si fiican u muslimtaan baa laydinka rabaayo aad u aamintaan federalism sababtoo ah haddaad federalismka aada aamini weydaan dee idinna ma jiraysaan jiritaankiinu marka wuxuu noqonayaa midaan jirin waxaa rabaa marka inaad aamintaan dhanna ugu shaqaysaan baa laydinka rabaa runtii waxaan sidoo kale rabnaa inaanu dii ilaha yidhaahdo anagu reer puntland ahaan as madaxweynihii puntland waxaanu daar idin la nahay in aanu xafiisyo idinka siino iyo weliba inaan guest house qofkii imaanayaaho ama waqooyi ka imow ama jubbaland ka imow qof kastoo sanadii inuu puntland imaan karo joogi karo ku shaqayn karo ku nasan karo shaqadiisana ku qabsan karo jahada intaas ayaan kusoo gabageyna warkay aad baad u mahadsantihiin mar labaad soo dhaweynta iyo wada shaqaynta thank you